بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan salaamaynaa warbaahinta guud ahaan tifiyada iyo galaayidka israaidka maanta waxaynu isku nimid arrin beryaha horena looga hadlay imikana aynu ka hadli doono oo ah caburinta dowladda axmed maxamed maxamuud sinaayo ay ku hayso warbaahinta warbaahinta keliya kuma hayso waxay ku haysaa hantidii dadku ahaa bay halis ku haysaa ee shaksiga ahaa waxaynu ogeyn hore markaynu ka hadalno warbaahintu marna waa mihinad waa shaqo oo waa meherad marna waxa weeyaan wax ummaddu ay wada leedahay waa warbaahin codka qofka caburintiisa oo keliya maaha waxay dawladdu kumaysaa hantidii ay lahaayeen dadkaasi mihnadaa leh shaqadaa leh ayaa iyana ay dawladdu si sharci dana ula wareegtaa waxaynu ogeyn hubaal wixii ku dhacay waynu ogeyn markii hore ka horreeyey habeen iyagoo habeenada ka mida iyagoo shaqaysanaya oo fadhiya oo halkoodii fadhiya ayaa lasoo weeraray niman markii dambe noqday inay ciidamada ka tirsanaayeen ayaa weeraray rasaas bay ku rideen ilaah baa seejiyey gacan bay ula tageen gacan baa iyo burbana dhaceen waynu ogeyn ninkii ka ahaa tifatiraha in nabar ku gaaro gacno ka jabta waa ogeydeenoo ninkii way qabteen way waxay usoo gudbiyeen booliiska muddo markii la hayey waa ogeydeenoo waa lasii daayey iyadoo aan ciqaaba ninkii la marin dadku ka galay maahae dee qofku qarankana uu ka galay qofku marku cid wax yeelo allahuma salli maxamed waxaynu ogeyn hubaal ilaa maanta inay xidhantay ino ogeyn ilaa hadda inay xidhantay maalin dhowta wuxuu igu yidhi inan ka mida inamadii ka shaqayn jiray waxaanu leenahay war haddaba kiradii uu naga bixiya kiradii baa lanoo haystaa waxa raacda oo aynu maalin maalin dha maqlaynay hatif oo iyana laga qaaday sida la sheegayo laysankiina laga qaaday sharcigaas meelu ka iman garan maayo hantida ummadda lagaga qaadayo iyadiina la xidhay marka waxaanu leenahay xukuumadda xukuumadda berigii hore mucaaradka ahaa kulmiya wada ahayn xaajibu yuusuf cabdi goobe beri la xidho dawladda xidhay riyaale aad buu madaxweyne ugu ololeeyey sharcidina ugu tilmaamay maanta sharciga halka keenay ayaa su-aala ku dheeraan maayo rag badan baa iga dambeeya laakiin waxaanu leenahay hal la ixtiraamo codka qofka hal la ixtiraamo hantida ummadda shariidada iyo shariidadii ka horreeyey keybalaa jirayeen t v iyana la joojiyey oo universal kolle aan ka xasuus nahay ayaa jira hebel buu wax ka sheegay qofku mas-uul hadlaya waxbaa laga sheegay gurigiisa iyo shaksiyadiisa wax lagama sheegin wax laga sheegay ummadda iyo waxa uu hawsha u hayo taana xaq baa loo leeyahy laga sheego marka waxaan kusoo koobayaa ha loo celiyo dadka xaqoodii iyo hantidoodii ha loo celiyo shaqadoodiina loo soo dadku shaqa shaqa la-aan baynu ka cabanaynaa toddoba qof baa kadhaxal ilaa toban qof baa ka shaqaynaya haadif oo kale qoraa ashmaan iyo wix la xidhiidha ilaa madbacadda ilaa inankii yaraa iibinayay intaasoo dhan shaqadoodii dawladdu way joojisay shaqa la-aanna waynu ka cabanaynaa ka yara meel xorataysa haddii dawladdu ka qabato wixii soo galana iyagu meel ay maryanaynu galan weynaa dee waa ayaa daro marka waxaan uga baxaya hadalka intii kale saaxiibaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu